guddiga doorashooyinka somalilan yana ka dhawaaqay natiijada doorashadii somalilan kadheedii tumusi diidi balan weliba nuse sheegaya in doorashadii lagu ka adkaaday madaxweyne bihi oo markalan tartami kursiga welibana madaxweynaha somalilan ka guulaysaday musharax xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro guddiga doorashooyinkana sidoo kale sheegay in tartanka xisbiyadiiyo hakabahenga wadani ka hayo kulmiye welibana sidaasisa hadda siyaasadda somalilan uu ku bahaya xisbiga cuida waxaanu halkan ku shaacin doonaa natiijada doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka komishinka doorashooyinka qaranka waajibaadkooda iyagoo gudanaya waxa aanu labadii sannadood ee u dambeeyey ku mashquulsanayn diyaarinta qaabaynta iyo fulinta doorasho hufan xor iyo xalaal ah oo muwaadiniinta jamhuuriyadda somalilan si nabdoon ugu codeeyaan madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha iyo doorashada asxaabta sidaa daraaddeed komishinka doorashooyinka qaranku ee heer qaran wuxuu si rasmiya ugu dhawaaqayaa in natiijada ku-meel gaarhka ah ee doorashada xisbiyada qaranku ay ku guulaysteen kow xisbiga wadani laba ururka kaah saddex xisbiga kulmiye halka natiijada ku-meel gaarhka ah ee doorashada madaxweynaha uu ku guulaystay xisbiga wadani oo madaxweyne ugu sharaxnaa mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cigaal halka ku-xigeenka madaxweynaha u sharaxnaa xisbiga wadani uu ku guulaystay mudane maxamed cali cabdi maxamed ugu dambeyntii sida ku cad qodobka boqol iyo sideediyo soddonaad fiqradda koowaad xarafka xa iyo qodobka boqol iyo lixiyo afartanaad fiqradda afraad komishinka doorashooyinka qaranku wuxuu nuqulka rasmiga ah ee natiijooyinka doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha iyo xisbiyada qaranka u gudbinaya maxkamadda sare si ay uga gudato waajibaadkeeda sharciga ah allah mahadle cabdiraxmaan ciro iyo ku-xigeen sheena musharax kulmiye ku guulaysadii ku dhowaad lan boqolkun welibana cabdiraxmaan ciro oo shacabka somalilan iyo ood aqlabiyaad leh ka doordeen hadda somalilan hogaamiye doona shanta sane hadereerta